wasaaradda qorsheynta maamulka jubbaland ayaa magaalada kismaayo tababar uga daahfurtay qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradaha jubbaland tababarka ayaa ku saabsan qiimeynta shaqooyinka la qabtay iyo inaysan mashaariicda noqon kuwo aan loo qaban sidii la rabay dabagal joogto ahna lagu sameeyo agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta jubbaland ayaanle xuseen maxamed ayaa ka waramaya ahmiyadda tababarkan mashruucaas inta uu socdan inaan kormeerno markuu dhammaadana in la qiimeeyo muxuu ahaa mashruuc successfula guulaystay mise mashruuc aanan guulaysan shaqadaas wasaaradda ugu weyn ee qorsheynta ah keligeed ma qaban karto wasaarad walba oo idinka idin ka mid oo maanta halkan joogta hadday waxbarasho tahay hadday caafimaad tahay hadday biyo tahay waxay qabataa oo ay shaqooyin la leedahay hay-ado ay land ministry u tahay mararka qaar waxaaba suuragala wasaaradda laftirkeeda in iyaduba ay tahay implementer oo shaqadii iyada qabanayso shaqo kastoo marka la qabanayo tuuliska la isticmaalo ee lagu monitor gareeyo ayaan maanta baranaynaa tababaradii hore u socdayna waxaa refreshan bay u noqonaysaa marka saddexdaa beri waxaan ugu muhiimna focuska saaraynaa waxa weeye m n e frameworkska iyo tuuliska la isticmaalayo waxaan focuska saaraynaa sida loo mitigate gareeyo riskiska marka mashruuca uu wato mashruuc walba mid riskis buu wataa sidee loo looga badbaadi karaa riskiskaas ama mashruucyada ay wataan soomaaliya waxaad ogsoontihiin hadda waxaa jirtay arrin muxuu ahaa red alert bixinaysay oo ahayd a diversionka in mashaariicdii qeybo ka mid ah aanan gaarsiinin target beneficiarieski saxda ahaa mashruucaan dadkii loogu talagalay a diversionkaas waxaad ogsoontihin wuxuu saameyn ku yeelan karaa dowladnimadii muddada la dhisayay wuxuu saameyn ku yeelan karaa xiriirka dowladda iyo hay-adihii wuxuu saameyn ku yeelan karaa deeq bixiyayaashii iyo hay-adihii iyo dowladdaba wuxuu saameyn ku yeelan karaa dowladdii iyo shacabkeedii waxyaabahaas marka waxa aan rabno inaan ku baabi'ino waxaa ka mid ah in la dabagalo haddii beni hal doolara loogu talagalay qof beneficiarya in la xaqiijiyo qofkaas inuu gaaray haddii loogu talagalay hooyo uureeya waa in hooyo uureeya uu gaaray mashruuc benigaas haddii loogu talagalay isla maamo nuujinaysa waa in iyadaa uu gaaray haddii loogu talagalay cunug under five waa inuu under five ka gaaray haddii loogu talagalay i d b waa in i d b uu gaaray mashruuc loogu talagalay i d b waa inaysan host community qaadan mashruuc host community loogu talagalay waa inuusan i d b qaadanin mashruuc cam loogu talagalay waa inuusan bakhaar tegin all those things waxaa la raba in lagu xaqiijiya marka waa emaniga iyo tuuliska la isticmaalayo marka waxaan rabnaa idinka adeegayaashii dowladdii ah idinka mas-uuliyaddii ugu muhiimsanayd ay saaran tahay idinka dadkii iyo dowladdiiba u dhexeeya idinka hay-adihii iyo dowladdii udhexeeya idinka hay-adihii iyo shacabkiiba udhexeeya inay xaqiijisaan mashruuc kasta oo stateka imanaya inuu yahay mashruuc successfula waxay ogsoontihiin hadda haddaan intiinaanu hay-adaha fadhin lahaydeen oan dhihi lahayn kismaayo maxaad ka qabataan mid walbo idinka idin ka mid a listi buu la soo bixi lahaa soo ma labaatan mashruuc soddon mashruuc baan qabanaa waxaas way waxyaabahaan rabno inaan annaga xaqiijino inay yihiin mashruucyo saxa oo dadkii loogu talagalay gaaray si kastaba tababarkan ayaa socon doona muddo saddex maalin ah waxa uuna ka mid yahay tababaro ay wasaaradda qorsheynta jubbaland ugu tala gashay sare u qaadidda aqoonta shaqaalaha